الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد dadka ahlu naarka ah inay arkaan qaar kale oo cadaabta ku jira ama la cadaabayo alla waxay ka fududaynayso ama ay u taraysaa ma jirto walan yanfacakum اlyowma id dalamtum anakum fi اlcadaabi mushtarikuun adduunyada laakiin waa suurow xoogay qofka inay laabqaboojin u noqoto hadduu arko cid kale oo dhibaatadiisan oo kale ay ku dhacday waatay khansaal ahayd markay walaalkeed dhintay walowlaa kahratu lbaakiina khawli calaa ikhwaanihim laqataltu nafsii wamaa yabkuuna midla akhii walaakin ucazi nafsa minhu bita'asi yani waxay leedahay walaalkay oo kale u ooyi maayaan kuwan ilaa iga garab ooya iyaguna barooranaya oo nin gaadhayaa ma jire eh sa ahaatee waxaan naftayda ku sabirsiinayaa inaad cid kale ila wadaagta musiibadan waa tahay qaala kacbun wanahaa rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalama can kalaaminaa la hadalka yaga ina lala hadlo ayuha halaathatu saddexdayada ayaan gaar yeelayaaye min beyni man takhallafa canhu ciddii ka hadhay dhexdooda ayuu reebay saddexdayadan in lala hadlo saddexdayadaasuu si gaara u reebay in lala hadlo ka ayuha halaathatu waa fi mowdici nasb calى اlاkhtiصaas waaya markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ayuha halaaثatu ay akusu ayuha halaaث saddexda yadan aan gaar yeelayaaye rasuulku annaga ina lala hadla ayuu nahiyey calayhi الsalaaةu wasalaam marka waa laga hijrooday hajrigaasina hajru taadiib buu ahaa si ay u edabsadaan ciqaab iyo xanuunjina ay ugu noqoto ayaa looga hijrooday fajtanabana annaasu dadkii baa naga dheeraaday aw qaala ama wuxuu yidhi tagayaruu lanaa way isu kaayo bedeleen oo dad qalaad oo kale ay noo noqdeen xataa tanakarat liya ilaa ay ii qalaadaato ay isu kay bedeshay fii nafsi naftayda alardu dhulki ilaa dhulkiiba dhul aanan garanayn oo kale uu ii noqday famaa hiya maba aha bilardi dhulkii allatii taasoo acrifu aan aqaanay ee dadkaan aqaanay ee dee waxa weeye aanu isbaridinaynan wada hadlayna ay joogeen waay waa arrin weyn ummaddaa dhan oo qof keligii kula hadli waayo oo kii aa iska soo horbaxdaan ama aada isla soo taagtaaba kaasii jeedsanayo waa arrin adag weyn waxaanu markaas sida riwaayaadka bukhaariga qaarkood ay sheegayaan kacab lahaa wuxuunbaa aan ugu igu warwar badnayd inaan dhinto anigoo xaalkaa ku jiro oo sidaa dee dadka ay iga hijroodeen inaan dhinto oo dabadeetana rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu igu tuka waayo ama rasuulkuba dhinto calayhi salaatu wasalaam oo uu iga horeeyo dabadeeta muslimiintu ay igu tukan waayaanoo ay yidhaahdaan waxa weeye dee sidii baa maaragtay xaalkooda halkii buu taagan yahay oo cidi shaqa igu soo darsan wey falabithnaa calaa daalika arrinkaasi ayaanu ku nagaanay khamsiina leylatan konton habeen ayaa muqaatacadaa iyo hijiradaana lagu sameeyey aanu ku sugnay konton ayaan waxa weeye cid inoo juuqin waaya waxaa halkan laga qaadanayaa haddii qofka liajli diin tusaale ahaan looga hijroodo bidac iyo macaasi iyo waxyaabo uu galay daraaddeed haddii qofka looga hijroodo hijradaa laga hijroonayo saddex waa laga badin karaa axaadiidta kale ee rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaaثin muslim xalaal uma aha walaalkiisa muslimkaa saddex wax ka badan inuu ka hijroodo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa umuurta adduunyadu kolka ay dhex marto ee umuur adduunye ay waxa weeye isku qabtaane ay ku kala hijroonayaan hase ahaatee haddii qofka liajli diin looga tegaayo inuu bidac iyo sun iyo itixaan faafinayo ama qof fisqi iyo macaasi iyo xumaan barriinsaday uu yahay waa laga badin karaa saddexdaa xadiidkanaana u daliila oo rasuulkuba calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadan saddexdaa konton buu ka hijrooday fa amaa saaxibaaya markaa labada axaadiistu iska hor iman mayse garo fa amaa saaxibaaya labadaydii saaxiib miya ee hawshan markaa igula dhacay oo kala ahaa muraara iyo hilaal fastakaanaa way isdhul dhigeenoo markaa iyagu way isdulleeyeen ay dallaa wakhadaca fastakaanaa way isdhiibeenoo markaa way isdhul dhigeen wa qacadaa waxay fadhiisteen fii buyuutihimaa guryahoodii bay fadhiisteen yabkiyaani iyagoo ooyaya oohin bay guryihii la fadhiisteen markaa sida daahirka lafdigu uu yahay lafdigaa soo socdana uu kuba sii caddaynayo salaada xataa jamaacada dadka uma imanahayn oo may la soo xaadirahayn ma garata alxaafid ibnu xajarna sharaxa saxiixa bukhaariga wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa qofku haddii laga hijroodo oo tan oo kale ay qabsato yacnii inay u bannaan tahay inaanu jamaacada kasoo qeyb gelin oo gurigiisa iskaga tukado ayaa laga qaadanaya kacab isagu uu kasoo qeyb geli jira inta badane laakiin marar aanu kasoo qeyb gelin isaga qudhiisu inoo sheegaayo waynu arki doonaa markaa ma caadi ma caaridayso sida saxiixa ah masaladaas oo ah salaada jamaacadu ragga inay waajib ku tahay dee wax cudurdaari aanu jirin oo sharci yabkiyaani wa amaa ana aniga miyaa fa kuntu waxaan ahaa ashaba alqowmi ragga ka ugu dhallinyaraysan ee wa ajladahum ugu xoogga badan nin dhallinyarahoo xooggan baan aha fa kuntu waxaan ahaa akhruju mid baxa oo fa ashhadu salaata salaadda ayaan xaadiri jiray maca almuslimiina muslimiinta la jirkoodaan xaadiri jiray muslimiintaan salaada kala qayb geli jiray wa atuufu waxaan dawaafi jiray fil aswaaqi suuqyadaan dawaafi jiray walaa yukallimunii axadun qofna iyadoon ila hadlahay walaa yukallimunii ina ilamanuu hadlahayn axadun qofna waxaa halkaa laga qaadanayaa bulshadii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu rabeeyey siday amarka rasuulka ugu hoggaansami jireen cajiib amar keliyahoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray buu ahaa jaajuusyo kamay baqanahay xadhi kamay baqanahay wax kale kamay baqanahay amarkaa rasuulkay adeecayeen oo hogaansamay cid alla cid ila hadlaysay ma jirin si kasta haddaanu dawaafo dhinac kasta aan ka imaado sidaasaa kolkaa loogu nusreeyey oo ilaahay cadowgoodii uu kaga sarraysiiyey oo sharaf iyo cizi adduun iyo aakhiraba uu ku siiyey wa aatii waxaan u iman jiray rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama fa usallimu calayhi waan salaami jiray wa huwa isagoo fii majlisihi majliskiisii ku sugan bacda salaati salaada dabadeed caadada rasuulku waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam markuu salaada tukado muu dhaqsa u kici jirin ee halkaasuu fadhihi jiro oo ku tasbiixsan jiro o halkaasuu fadhihi jiro markaasaan salaami jiray oo faaquulu waxaan odhan jiray fii nafsi naftayda waxaan iska odhan jiray hal xaraka miyuu ku dhaqdhaqaajiye shafatayhi labadiisa dibnood biraddi salaami celintii salaanta am laa mise waa maya talow inna salaantii ma kaa qaaday oo ma ku yaro dhaqdhaqaajiye dibnaa mise maya taasaan is odhan jiray buui macnihii arrintaa inuu kala ogaadaa way u suuro geli lahayd oo inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dibnaha yar dhaqdhaqaajiyuu salaantii ka radiyey iyo inaanu dibnaha dhaqdhaqaajin wuu kala ogaan kari lahaa hadduu dee caadi u eegi lahaa soo ma laakiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnihii xishoodkuu rasuulka ka xishoonayey calayhi salaatu wasalaam iyo haybaysiguu ka haybaysanayey daraaddeed ayaanu si toosa u wada eegahay soo ma aragtid waaya uma dabadeetana usallii waan tukan jiray qariiban minhu meel rasuulka ku dhow wa usaariquhu waxaan ku xadhaayey annadara eegmadan ku yar xadhay oostaan ka yara fiirinay fa idaa aqbaltu marka aan qaabilo calaa salaatii salaadayda ayuu nadara ilaya isoo fiirinayay wa ida iltafattu marka aan daymoodo naxwahu xaggiisana acrada canii waa iga jeedsanayay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka laga hijroodo salaanta in laga celiyaa xataa hadduu ku salaamo in lagu bilaabo iska dhaaf xataa in laga celiyaa inaanay waajib ahayn ma fahamtay mar haddii uu yahay qof laga hijrooday waaya xataa idaa taala daalika calaya markii arrinkaasi uu igu dheeraaday oo min jafwati اlmuslimiina goyntii muslimiinta ahaaday mashaytu waan socday xataa tasawartu ilaa aan fantay oo aan ka markaa tallaabay jidaara xaa'iطi abi qataada abi qataada saxaabigii la odhan jiray alxaariث ibni rabciyin buu ahay beertiisa gidaarkeedii ilaa aan markaa fantay albaabkii kamaan gelina markaa gidaarka ayaan ka dhacay halkaa gidaarkeeda ayaan markaa fantoon ka dhacay waay wa huwa isaguna ibnu camiin adeerkaybuu ahaa abuu qataada wa axabu nnaasi ilaya dadkana kaan u jeclaa buu ahaa fasallamtu calayhi kolkaasaan salaamay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa radda calaya asalaama salaantii igama celin gow wuu ila hadli waa faqultu lahu waxaan ku uhi yaa abaa qataada abaa qataadow anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaariyee hal taclamunii may og tahay uxibu allaha warasuulahu sala allahu calayhi wasalam ilaah iyo rasuulkiisa inaan jecelay may og tahay fasakata kolkaasuu aamusa iska aamusa shib facudtu kolkaasaan u noqday oo fanaashatuhu haddana ilaahay baan ku dhaariyo fasakata u aamusa facudtu kolkaasaan ku celiyo fanaashatuhu haddana ilaahay baan ku dhaariyo faqaala wuxuu ihi allahu warasuuluhu aclam ilahiyo rasuulkiisa og inaad ilaahiyo rasuulka jeceshiya in kale fafaadat markaasay burqatay caynaaya labadayda indhood ayaa ilmo butaacay watawallaytu markii dee in adeerkay oo dadii igu xigayna iga neefin waayey ayaan markaa ilmasaa u butaa watawallaytu waan jeedsaday xataa tasawartu ilaa aan dib u fantay oo dib aan uga dhacay aljidaara gidaarkii fa baynaa wakti ana anigu amshi aan soconayo fii suuqi lmadiinati suuqii madiina idaa nabatiyun waaba nin qoti ah nin qodaal ah oo min nabati ahli shaami dadkii markaa qotida ahaa ee reer shaam ka mid ah waay nabadka waxaa la la odhan jiray markaa qolo shaam iyo adigu meelahaa degi jirtay inta xijaas udhaxayso xagga shaam si raacsan waxbaanay markaa beeri jireen waxa ay raashinka iyo waxyaabaha ay beeraanna xagga madiiniya bay usoo iibgeyn jireen waay waxaanana markaa anbaad loo yidhi liistinbaatihim اlmaaa biyaha ayay dhulka ka soo saari jireen oo ay kaso kala soo bixi jireen oo kolkaasay beeraha iyo dalaga ku waraabsan jireen ma garata markaa dad caynkaasoo wax soo saar lay ahaay ninkana sida riwaayad kaleba ay sheegaysa wuxuu ahaa nin nasraani oo kiristaana buu ahaa idaa nabaiyun waaba nin nabadi ah oo min nabadi ahli shaami ka mid ah oo minman qadima biacaami ka mida dadkii la yimi cuntada yabiicuhu isagoo ka iibinaya bilmadiinati madiina oo yaquulu la un baa markaa igu soo kadiyey oo aan arkay man yadullu ha ilan idaa nabatiyun idaadu waa fujaa'iyadii moogtay yaquulu isaga oo le man yadullu yaa itusaaya calaa kacbi bni maalikin kacb bni maalik yaa itusaya watafiqa naasu dadkii waxa ay gudogaleen yushiiruuna lahu inay usoo tilmaamaan ilaya xaggayga usoo ishaaraan xataa la hadli maayaan oo odhan maayaan waa kaa ya ama waa kaa kacab ee xaggiisa xaggayga inay usoo ishaaraan oo sidaa yidhaahdaan ayay dadkii bilaabeen buuri xataa jaaanii ilaa wuu yimi fadafaca ilaya wuxuu ii dhiibay kitaaban kitaab buu ii dhiibay warqad kitaabkaasoo min meliki khasaana boqorkii khasaan ka socdo uu iisoo diray markaan imaaro carbeed bay ahayd oo adigu xukuumaddii dee rumaaniyiintii xoogga badnayd uun raacsan ayay ahayd oo meelaha dimishqa iyo meelayowgaa ka jirtay waay ninkaasaa iisoo diray buu ihi oo markaa soo dhiibay wa kuntu waxaanan ahaa kaatiban nin qoraaya oo farta akriyi karana waan aha fa qara'tuhu kolkaasaan akriyay warqaddii markii uu dhibay fa idaa fiihi waaba iyadoo ay ku taallo muqadimadii hore amaa bacdu intaa dabadeed fa innahu qad balaganaa waxaana soo gaadhay anna saaxibaka saaxiibkaa rasuulku u jeeda calayhi salaatu wasalaam qad jafaaka inuu ku gooyey walam yajcalka allaahu allana kaama yeelin oo kuma dhigin bidaari hawaanin daar dullinimo iyo iyo walaa madyacatin meelaad ku dayacanta toona walaa madiicatinna waa la akri walaa madiicatin iyo walaa madiica iyo meelaad ku dayacanto toona ilaahay kuma dhigin falxaq binaa noo kaalay annaga nuwaasika waanu ku xidhiidhin doonaa sidaasuu leeyahy faqultu waxaan igu idhi xiina qara'tuhaa markii aan akriyay wahaadihii tanina ayda noqode min albalaa'i iyaduna balaayaday ka mid tahy bal balaayadan kalena eega ma maantaa waxa weeye boqorkii gaaladu uu warqadii soo dirayoo gaalnimo iyo inaan iyaga raaca uu igu yeedhay ya waa tahay fatayamamtu bihaa fatayamamtu waxaan ula qastiyey buuhi bihaa warqadii kitaab baynu soo maraye bihii maxaa loo odhan waayey kitaabkii oo damiirka loo taaniisiyey oo bihaa loo yidhi waxaa bihaa halkan loo yidhi kitaabkiibaa markaa saxiifad ama warqad la macno ah soo ma aragtid markaa dhinacaa iyadoo la eegayaa bihaa loo odhan warqaddii waxaan ula qastiyey atannuura moofada oo fasajartuhaa kolkaasaan ku gube moofadan ku riday gebigeediiba waxaa halkaa laga qaadanayaa iimaankiisu siduu qawiga u ahaa iyo sida aanu waxa weeyaan markaa ugu jixinjix ahayn hallaasiga gaalada xaggooda ka yimi waxaa kaloo laga qaadanayaa gaaladu sida had iyo jeer ay dadka muslimiinta ah xaaladahooda iyo wararkooda iyo godaloolooyinkooda ay u raacraacayaan ee ay u dabagelayaan de waa waagaa maxaad malanaysaa maanta ya xaalku halku maraya bay kula timaanta waxay isku dayayaan akhbaarta iyo wararka dadka muslimiinta meelay joogaanba inay taaka taaka ula socdaan taaka taako fasaaskooda iyo jawaasiistooduna ciiday ka badanta soo maad garan waxaa kaloo laga qaatay warqad ilaahay dikrigiisu ku qoran yahay dikri warqaduu ku qoran yahay ama magaca ilaahay in la gubi karo waa halkee inaga tusinaya xadiidku dee warqaddii waxa ku taallay buu uhi walam yajcalka allaahu allaahu baa ku taallay di soo maaha haddana dabku ku ololiyey wacaynkaa maha waa tahay xataa idaa madat markay tagtay arbacuuna afartan markay tageen min alkhamsiina kontonkii ka midi wastalbasa alwaxyu waxyigina wuu dib dhacay ee waxoogay uu joogsaday idaa rasuulu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waaba rasuulka ilaahay kii uu soo diray oo ya'tiinii imanaayo fa qaala wuxuu dabadeeta yidhi ergigaa rasuulku soo diray ina rasuula allahi rasuulki ilaahay sala allahu alayhi wasalama ya'muruka wuxuu ku farayaa an tactazila inaad ka fogaato imra'ataka haweenaydaada inaad iskaga fogaato waa markay toban harhsanayd ka dheerow gabadhana faqultu waxaan ihi utalliquhaa miyaan furaa am maadaa afcalu am mise maadaa afcalu maxaan sameeya ka fogow maxaa looga jeeda ma furbaa se jimaaceed iyo galmadeedun iska ilaali fa qaala wuxuu uhi laa may bal ictazilhaa ka dheerow falaa taqrabannahaa hawna dhowaani macnii jimaaceedii iska ilaali wey wa arsala wuxuu u diray ilaa saaxibaya labadaydii saaxiibna bimidli daalika kaas oo kale oo iyagana uu markaa dumarkooda inay ka fogaadaan farayo warkaas oo kale ugu diray ama ergigaas oo kale faqultu waxaan ku uhi limra'atii haweenaydaydii ilxaqii haleel biahliki reerkiinnii qabo oradoo reerkiinnii iska qabo ehelkaagii uta fakunii cindahum agtooda joog xataa yaqdiya allahu ilaa ilaahay xukumaayo fii hada alamri arrinka ilaa ilaahay wuxuun maaragtay faraj furaayo reerkiinni oradoo qabo oo markaa la joogo waay markaa haddii haweenayda lagu idhaahdo ilxaqii biahlik ood reerkiinnii qabo ama ehelkaagii haleel dii lagu idhaaho dalaaq ama furitaan shariix kuma aha marka haddii qofku hadalka noocaasa uu uga jeedo dalaaq iyo furitaan uu uga jeedo niya ay la socotana dalaaq buu noqonaya haddii niya aanay la soconna dalaaq ma noqonayo ma garata oo alfaadii aan shariix ahayna kinaayada la odhan jiray ayuu ka mid yahay fa jaa-at waxaa timi buu uhi imra'atu hilaal ibni umayata haweenaydii markaa hilaal ibnu umaya haweenaydiisii baa u timi rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam fa qaalat lahu waxay ku tidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina hilaala bna umayata saxaabigan hilaal la idhaahdaa shaykhun waa oday odaygaasoo daa'icun baylaha oo oday iska baylahoo iska dayacan laysa lahu khaadimun shaqaalana ma laha fahal takrahu miyaad necbaysanaysaa an akhdumahu inaan u shaqeeyo qaala wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa may walaakin ha yeeshee laa yaqrabannaki yaanu kuu soo dhowaan yaanu ku ag marinoo dumarnimo aanu kaadayn waqaalat waxay tidhi innahu isagu wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa bihi xarakatun wax dhaqaaq dhaqdhaqaaqiba kuma sugno ilaa shay shayba u dhaqdhaqaaqa laa dumar walaa kayrka xarakaba kuma sugno wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa zaala kama zuuli yabkii inuu ooyaayo mundu kaana min amrihi laga bilaabo markii arrinkiisa uu dhacay maa kaana wixii dhacay ilaa yowmihi haada ilaa maalinka kana markii macnii arrintani ay dhacday laga hijrooday ama maaragtay ilaa maalinka kana oo dee markaa afartan ay ka soo wareegtay inuu ooyo kama zuuli naftiba ka baxday intaasuu ooyayo dhan waaya marka halkaa waxaa idiin qoran min xarakatin saasaa nusakha badidoodu ay qorayaan soo ma aniga xarakatun buu qoray oo min kama horraysiin waana sida bukhaariga iyo muslimka labadaba ay ugu yaallo weeye bukhaariga iyo muslimka labadaba xarakatuntaasa ku taal oo mini kama horraysa nuskhadaha anigu aan eegay wallahu aclam haddii markaa minta la raaciyana waxba macnuhu isbedeli maayo oo iska mu-akadadii bay noqonaysaa mintu ama silada waaya waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa iyo eriye kaloo hore inoogu soo maray yabkiyaanidii qofku macsi iyo xumaani marka ay ka dhacdo inuu ka murugoodo isla markaana uu ooyo soo ma aragtid inuu kana murugoodo ooyana taasaa markaa u dhow in ilaahay jala wacalaa uu toobadda ka aqbalo dembigii ka dhacayna uu ka dhaafo fa qaala lii waxay igu yidhaahdeen haddaan ka cabahay bacdu ahli ehelkaygii barhkood low istaadanta haddaad ogolaansho ka dalbi lahayd rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama fi imra'atika haweenaydaada inuu ku ogolaado inay kuu shaqayso way fiicnaan lahayd faqad adina limra'ati hilaal ibni umayata an takhdumahu waayo hilaal ibnu umaya gabadhiisiiba wuxuu u fasaxay inay u shaqayso markay arrinkaa weydiisay adiguna maad saasoo kale samaysid ka cabo faqultu waxaan buuri laa asta'dinu fiiha rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay markaa ogolaansho arrinkeeda uga dalbi maayo oo inuu i ogolaado inay i shaqayso ka dalbi maayo wamaa yudriinii maxay ogeysiiyey maadaa yaquulu rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu odhan doono sala allahu alayhi wasalam ida sta'dantuhu haddaan idan ka dalbo wa ana aniguna rajulun shaabun nin dhalinyaraan ah oo wax kastaa waa iga suuragal xaggii dumarka sidii odayga kuma yihi dhinaca kalena dee waan iska shaqaysan karaayo markaa nin dee anigu wax qabsan karaan falabistu waxaan ku nagaaday bidaalika arrinkaa cashara layaalin toban habeen fa kamula lanaa waxaa noo dhammaystirmay khamsuuna leylatan konton habeen min xiina nuhiya can kalaaminaa laga soo bilaabo markii hadalka yaga la reebay uma dabadeetana sallaytu waan tukaday salaata alfajri salaad subax baan tukaday sabaaxa khamsiina leylatan konton habeen habeenkii markaa kontonku ku buuxay subaxnimadeedii calaa dahri beytin guri dushii baan ku tukaday min buyuutinaa guryahayga ka mid aha fabaynaa iyada oo ana anigu jaalisun aan fadhiyo calalxaali xaaladii aan ku fadhiyo ama aan ku suganahay allatii xaaladaasoo dakara allahu tacaala minaa ilaahay uu naga sheegay qur-aanka uu nagaga sheegay cala halaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu oo aayaddaas u jeeda oo qad daaqat calaya ay ugu cidhidhiyoontay nafsii naftaydi wadaaqat calaya alardu dhulkuna ay ugu cidhiidhiyoobay bimaa raxubat maca ruxbihaa ballaadhkeeda iyadoo lala qabo hee oo xaalka aan ku suganahay oo habeenkii kontonaad salaaddii subaxaan tukaday ayaa samictu waxaan maqlay sawta saarikhin mid qaylinaya codkii kaasoo awfaa koray calaa salcin buurta salci la yidhaahdo ee madiine ku taallee caanka ah dusha uga baxay figta uga baxay oo yaquulu kule biaclaa sawtihi codkiisa ka u dheer ku leh yaa kacba bna maalikin abshir kacabkiina maaligoo u bushaarayso waay fakharartu waan dhacay saajidan xaalo aan sujuudayo wa caraftu waxaanan gartay annahu qad jaa'a farajun faraj inuu yimi baan gartay buu yidhi marka halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka in loo bushaareeyo oo ay fiican tahay qofka muslimkaa in loogu bushaareeyo wax wanaagsan waa qodob iyo qodobka labaad oo ah qofku wax wanaagsan marka uu helo nicmo fiican oo daahira ama dhibaata ay waxa weeyaan gees marta ilaahay weydaariyo inuu la yimaado sujuudu shukri inuu la yimaado markaa sujuuddan uu u dhacay waa sujuudu shukri weeye wa caraftu annahu qad jaa'a faraju fa aadana wuxuu ogeysiiyey aadana haddii la idhaahdo alifka la jiido waa aclama fa aadana wuxuu ogeysiiyey rasuulullahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam annaasa dadkii bitowbat اllaahi caza wajala calayna toobad aqbalka ilaahay naga toobad aqbalay xiina salaa markuu tukaday salaata alfajri salaadii subax ayuu dadka u sheegu ogeysiiyey fadahaba annaasu dadkiibaa waxa ay ku tageen yubashiruunanaa inay noo bushaareeyaan fadahaba waxaa tegay qibala saaxibaya labadaydii saaxiib dhinacoodana mubashiruuna kuwa uu bushaareeyey wa rakada wuu soo cirhbiyey rajulun ninoo macni wuu soo eriyey ilaya xaggayga ayuu u soo cirhbiyey farasan faras wa sacaa wuu cararay saacin mid carara oo mid ordo oo min aslama qabiilada aslam laydhaah ka midina qibalii xaggayga ayuu usoo cararay wa awfaa waxa uu koray uu ka dulbaxay cala aljabali buurtii buu koray fa kaana sawtu codku wuxuu ahaaday asraca mid ka dheereeyo ka deg deg badan min alfarasi faraskii macnii ninkii qayliye qayladiisiibaa dee ka soo dheeraysay faraskii falamaa jaaanii markuu ii yimi aladii kii samictu aan maqlay sawtahu codkiisa yubashirunii isagoo ii bushaaraynaaye nasactu lahu waxaan u siibay thawbaya labadaydii maro ayaan u siibay fakasawtuhumaa waan markaa huwiyey iyaahu isaga bibishaaratihi bushaarayntuu ii bushaareeyey daraaddeed baan ku huwiye oo aan u siiyey waxaa halkaa laga qaadanaya qofka kuu bushaareeyo war wanaagsan ood fiican ood ku faraxdo kuu sheega inay markaa tahay inaad wax siiso oo aada waxa weeye wax markaa u dhiibto waayahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa amliku maan hananahayn hayrahumaa labadaa maro kayrkoodii yowma idin maalintaa maalintaa labadaa maruun baan lahaa dib dee wa iska adduunyadii wa iska maaragtay ay ballaarhataye laakiin maalinkaa labadaa maruun baan lahaa buui labadiina waa aniga ninkaas siiyey haye muxuu deeta ku soo baxay wuu sheegayaa wastacartu waxaan soo ammaanaystay thawbayni laba maraan soo ammaanaysto oo falabistuhumaa waan xidhay falabistuhumaa waan soo xidhay maryaha in la kala ammaanaysan karo ayaa halkaana laga qaadanaya soo ma aragtid waayahay waindalaqtu waan tegey ata'ammamu anigoo u qastiyaaya rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam u qastaaya halkuu joogo yatalaqaanii way iga hor imanayeenoo way la kulmayeen annaasu dadkuna fawjan fawjan iyagoo koox kooxa yuhani oo yuhani-uunanii igu tahniyadaynaya bitawbati toobadda igu tahniyadaynayo igu bogaadinaya marka marka qofku aanu warkan ogeyn cidda u sheegaysa ugu horeysaana dee waa bishaara la odhanaya way u bushaaraynaysaa dadka dambe isagoo og markaa dee arrintii usii sheegayaana dee tahniyad bay noqonaysaa way ku bogaadinayaan oo way ugu tahniyadaynayaan soo ma aragti markaa markan dambe dee wuu ogaayo horaa loogu sheegay laakiin waxa weye way u tahniyadaynayan wayaquuluuna lii waxay igu lahaayeen litahnika ha ku bogaadiso ha ku tahniyadayso tawbat ullaahi calayka toobad aqbalka ilaahay kaa toobad aqbalay ha ku bogaadiso alla ilahe ilaahay waa kaa toobad aqbalay xataa dakaltu lmasjida ilaa masaajidkii aan ka soo galay fa idaa rasuulu llaahi waaba rasuulkii ilaahay oo sala allahu alayhi wasalam jaalisun fadhiya oo xawlahu nnaasu hareerihiisana dadku ay joogaan oo ay ku sugan yihin waaba rasuulkii oo fadhiyo dadkina hareere fadhiya fa qaama waxaa kacay mar alla markuu arkay dalxatu bnu cubaydillaahi baa kacay radia allaahu canhu yuharwilu xaaluu u soo ordaayo yuharwilu xaaluu soo ordaayo xaggayga uu soo ordaayo xataa saafaxanii ilaa uu i gacan qaaday oo wahana'anii uu ii tahniyadeeyo markaa uu i bogaadiyo ya waa tahay markuu arkaan oo soo socda ayuu soo kacay oo kolkaasu waxa weeye itahniyadeeyuu i gacan qaado marka arrinkani istaaggii manhiga ahaa ee dadka in loo istaago laysu diiday soo geli mayso waa qof soo socda oo waxa weeye laga laga horkacay oo laga hortegay oo markaa dee lasoo gelbiyey tusaal ahaan oo kale xadiid kalena waa tii kusoo aroortay qumuu ilaa sayidikum in rasuulku alayhi salaatu wasalaam ansaar ku lahaa sideedabana cid marka loo kacaayo suwar ay muxaram tahay baa jirta suwarkay muxaramka tahay waxaa ka mid ah axaadiidtu ku soo aroortay qof isla weyn oo markaa isweyneynayo jecel dadku inay iyagoo weyneynayo u kacaan in loo kaco waa muxaram wey sidaasoo kale qofkii oo fadhiya in waxa weeye la isu taago oo la la ishortaago iyaduna waa muxaram waa in dee la fadhiisto ama la hor fadhiisto mar haddii qofki isagiiba fadhiyo soo ma aragtid waay bqor boqorada iyo mulugta qaar baa sameey iyagoo iyagii fadhiya dadki utaagna u taagnaadaan lama ogola waxaad ka warantaa qofki haddaba markuu yimaado si loo salaamo oo loo maamuuso o loo ikraamo ma loogu kici karaa loo salaamo lo eer hebel khayra iska war soo dhawow ya ta noocaasa waa laga fiican iyada qudheeda rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa karaahsan jirayoo saxaabada rasuulka umay kici jirin iyagoo dadka ugu jecla haddana umay kici jirin waayo arrinkaa inuu necib iyo anu jeclayn bay ogaayeen ma fahamti taasina waa taa laakiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii qof tusaale ahaan dadkii ka midii uu ama dee asxaabtaada iyo walaalaha iyo dadka ka midii uu ka yimaado safar oo kale uu ka soo galo qof aan dee joogin ama meel ka yima yimi waad aragtay waaba kugu soo dhaqaaqay qofkaa in la isu taago si loo mucaanaqeeyo wax dhibi kuma jirto xaaladda noocaas soo ma aragtid waayo waxaa alxasan albasri ka soo aroortay inuu yihi saxaabada rasuulku waxay ahaayeen marka ay safar ka yimaadaan kuwa markaa ismusaafixeeyo ismucaanaqeeyo ahay dee mucaanaqadina waxay markaa keensanaysaa in la isu taago qofkii oo deetana caadi loo mucaanaqeeyo ma garata ila haddii kale waxaa dhacaysa kii taagnaa inuu ka kale kusoo foorarsado soo maa ahlucilmiguna waxay dhaha arrintaa waa laga fiicay calaa kullin masaladani suwarkaasay leedahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa qaama rajulu nin isma taagin ninkaasoo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida oo hayruhu dalxa aan ahayn arrintiibuu markaa la dhacay ka horimadkiibuu ka soo hor cararay ee uu u tahniyadeeyey ayuu la dhacay waxa weeyaan markaa kaca suu leeyay wallaahi muhaajiriintii isaga nin aan ahayn inaanu iisoo kicin fa kaana kacbun kacab wuxuu ahaa laa yansaahaa libtaa iyo arrintaa midaan u iloobin lidalxata dalxa uma iloobi jirin uu ku ammaani jiro uu ku hadalhayn jiro waa ninkii beriga qofkuna had iyo jeer markuu xooga iska yar dhiban yahay ama xaaladi haysato qofka wuxuu tara ma iloobo bayel uma iloobo soo maqalmays hadda markuu qofku iska ladan yahay marka kale way kala duwantee karo xaaladay qofku ku ciirsan tahay oy ku jiq tahay cidda wuxu tarta ee ixsaan waxa weeye u gasha ama gacan u fidisa ma iloobo qaala kacbun kacab wuxuu yihi falamaa sallamtu markii aan salaamay calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu rasuulku yidhi wa huwa isaga oo yabruqu uu iftiimaayo wejhu wejigiisu min asuruuri farxad uu la iftiimaayo abshir ku bushaaraysa bikhayri yowmin maalinkii ugu khayr badnaa oo mara calayka ku soo mara mundu waladadka laga bilaabo wakhtigay ku dhashay umuka hooyada maalin soo mara kii ugu khayr badnaa ku bushaarayso markaa haddii la idhaahdo maalinku islaamay miyaanu ka khayr badnayn waxaa imaamu nawowi kaga jawaabay macnihii waa laga soo reebayaayo maalinkaad islaamtay mooyaane inta kale maalinkii u khayr badnaa ee kusoo mara ku bushaarayso waxaana markaa loo xadfay dee waa laska garanaya waa macluum buu yidhi waxaad se moodaa inay ka qawisan tahay jawaabta alxaafid ibnu xajar uu ku jawaabay oo ah maalinkan ilaahay ka toobad aqbalay qudhiisu wuxuu dhammaystirayaa maalinkii uu islaamay unbuu taam yeelayaa uu sii dhammaystiraya oo toobad aqbalkan ilaahay ka toobad aqbalay islaamnimadiisii buu sii dhammaystirayaa uu sii kaamil yeelaya soo ma aragtid waaya waaya faqultu waxaan igu idhi amin cindika ma agtaada ayuu ka ahaaday bushaaradan iyo khayrkani yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay oo aduunbaa iska kaa cafiyey am min cindi illahi mise ilahay agtiisu ka ahaaday qaala wuxuu uhi laa may bal min cindi illahi ilahay agtiisu ka ahaaday caza wajal wa kaana rasuulullahi rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa sura marka la faraxti geliye uu farxo istanaara miduu iftiimo werwiro ayuu ahaa weju wejigiisu xataa kaana wajhahu ilaa wejigiisa aada moodi jirtay qicatu qamarin qayb markaa dayax ah oo uu sidaa u iftiimi jiray wa kunnaa waxaanu ahay nacrifu daalika minhu arrinkaa kuwa ka gartaanu ahay wejigiisu waa werwiri jiray markuu farxo ama laga farxiyo falamaa jalastu markaan fadhiistay beyna yaday hortiisa qultu waxaan hi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay inna min tawbati ay inna min shukri tawbati toobadayda shukrigeeda iyo mahadnaqeeda waxaa ka mid ah an ankhalica inaan ka dhex baxo min maali maalkayga sadaqatan ay mutasadiqan xaalo aan sadaqadaysanaayo ila llaahi wa rasuulihi ilaahi iyo rasuulka xaggiisa aan u sadaqadaysanaayo waaya sidaasaa waxa weeye aan ku idhi buuri ama anan khalica inaan ka dhex baxo min maali maalkayga sadaqatan sadaqo daraaddeed isagoo markaa sadaqad ah ilallaahi wa rasuulihi ay sadaqadaasoo waasilatan gaadhaysa ilallaahi ilaahay hawaabkiisa iyo abaalkiisa iyo wa ilaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alay wasalam waa tahay markaa sadaqatan labada siyoodba markaa xaalla waa laga dhigi karaa waayahay waa masdero de xaalku in badan buu waxa weeye masderku xaal in badan buu iska noqdaa masderka munakarka ah faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama amsik hayso amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga barh ka mida iska hayso waxba ha iska wada bixin fa huwa haysashadaasaa khayru laka ku wanaagsani waxba ha wada bixin maalkaaga faqultu waxaa idhi innii anigu umsiku waxaan haysanayaa sahmii qorigaygii alladii kaasoo bikhaybara khaybar markaa aan ka helay qorigaasaan haysanaya inta kale waa sadaqadaysanaya xadiidkan markaa qadarka ama intaasi waynu soo martay kitaabkii hore cumdaha ayay nagu soo martay aye baabkay nagu soo martay kumaa sheegaya amsik calayka bacda maalika fa huwa khayru laka ilaa halkaas aye baabkee bu inagu soo maray man yadkuruhu lana ya ikhwan ya wala de dib ugu noqdo oo soo eega insha allah waxa markaa halkan uu doonayaa saxaabigu inuu toobadii sadaqad raaciyo waay toobadii inuu sadaqad raaciyo ayuu doonaya hadalkana min baabi nadri may ahayn sida daahirkaa kamay ahayne min baabi shukri nicma nicmadaa ilaahay jala wacalaa uu siiyey oo aynu ka toobad aqbalay mahadnaqeeda iyo shukrigeeda ayuu markaas sidan u yidhi ama uu sameynayey ee nadar u gelay sida daahirkaa may ahayn sidaynu markaa halkaa hore ama kitaabkii hore kusoo sharaxnayna qofku maalkiisa inuu wada sadaqadaysto ma aha waa inuu isaga iyo ehelkiisa wax kafaaf ahoo ku filan u reebo wixii markaa kafaafkaa dheer inuu sadaqadaystaa ayaa fiican inuu yahay mooyaane qof dee maaragtay aada u qawiyahoo isku kalsoono sadaqadaysigaa uu markaa maalkiisa wada sadaqadaysta aan isagu waxba u noqon ahayn ama aan u beernugay lahayn inuu yahay mooyaane sidii abubakarba sameeyey radia allahu canhu wa ardaa wa qultu waxaa idhi buuri yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina allaha tacaala ilaahay isagaa sarreeyay inamaa anjaani wuxuu igu badbaadiyey bisidqi runtii buu igu badbaadiyey wa ina min tawbatii toobadayda waxaa ka mid ah allaa uxaditha inaanan ku waramin ilaa sidqan run mooyaane wax kale maa baqiitu in alla intaaan joogo ee aan jiro fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa calimtu ma ogi axadan axadna ma ogi oo min almuslimiina muslimiinta ka mida wa ablaahu llahu ilaahay uu ugu nicmeeyey tacaala isagaa sarreeye fii sidqi alxadiidi markaa warka runta ah mundu dakartu dalika lirasuuli illaah laga bilaabo markaan arrinkaa rasuulka ilaahay u sheegay sala allahu calayhi wasalama axsana si ka fiican mimaa ablaani illaahu tacaala ilaahay jala wacalaa sida aniga uu markaa igu nicmeeyey ee waxa weeyaan uu ii waafajiyey waay oo wuxuu inoo tilmaamayaa markii rasuulka ballantaa uu la galay sidaa uu u sheegay inuu waxa weeye run un markaa uu sheegay oo hadalkiisu run un ahaa ballantaa markaa inuu balhada oofiyey in kaluu sii caddeeyo wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa tacamadtu maan qastiyin kidbatan been mundu qultu dalika lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ee laga bilaabo markii rasuulka ilaahay aan sidaa ku idhi ilaa yowmi haadaa ilaa maalinkayga kana wax been oo aan u qastiyey ma jiro dee labada waktina aad bay u kala fogyihin waktina waa waktigaa rasuulku noolaayo uu dhalinyarta ahaa waktigana wakti uu nin weyn noqday uu indhabeelay weliba wa inii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an yaxfadanii allahu tacaala fii maa baqiya ilaahay inuu markaa iga ilaaliyo beentaasi inta ii hadhayna inuu iga ilaaliyo ayaan markaa rajaynay saasay saxaabadu ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim oo ballamaha ay rasuulka la galaan sideeda ayay oofin jireen kitaabkanna tusaalayaal badan oo macnahaa sheegaya ina kusoo mari doona waa tusaalihii koowaad ee qabso camalkoodu siduu ahaa iyo siday u oofin jireen ballamaha ay ilaahay rasuulkiisa la galaan macni waa yaboy qaala wuxuu uhi faanzla allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey laqad taaba allahu ilaahay waa ka toobad aqbalay cala nabiyi nebiga iyo walmuhaajiriina muhaajiriinta iyo walansaari ansaarta aladiina kuwaasoo itabacuuhu raacay fii saacati lcusrati saacaddii culayskiiyo adayga waa qaswadii tabuuk xataa balaqa ilaa uu gaadhay inahu bihim ra'uufu raxiim wa cala halaaثati saddexdiina ilaahay waa ka toobad aqbalay aladiina kuwaasoo khulifuu la reebay isagaana markaa khulifuu la dibdhiga inoo macnayn doono waxaa loo jeeda xataa idaa daaqat ilaa ay ku cidhiidhyoonta calayhim korkooda alardu dhulku bimaa raxubat waasicnimadeeda iyadoo lala qabo xataa balaqa ilaa uu gaadhay itaquu llah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah kuwa iimaanka laho ilaahay ka cabsado wakunuu maca saadiqiina kuwa saadiqiintaa la jira qaala kacbun kacab wuxuu yihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee ma ancama allaahu calaya ilaahay iguma nicmaynin min nicmati nicmo qatu weligay bacda id hadaani illaahu lilislaami ilaahay islaamka intuu igu soo hadeeyey dabadeed acdamo nicmadaasoo kaga weyn fii nafsi naftayda min sidqii runu sheegistaydii rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam aan runu sheegay alla akuuna inaanan noqon kadabtuhu mid beenu sheegay oo fa ahlika aan halaagsamo kamaa halaka si ay u halaagsameen aladiina kadabuu kuwii beenta sheegay in allaha tacaala ilaahay qaala wuxuu ka yidhi liladiina kuwii kadabuu beenta sheegay ee rasuulka markaa cudurdaarada beenbeentaa ugu cudurdaartay xiina anzala alwaxya markuu ilaahay waxyiga soo dejiye wuxuu ka yidhi shara maa qaala liaxadin qof wuxuu ka yidhaahda ka ugu shar badan ee ugu xun buu ka yidhi oo fa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ka yidhi kuwii dhowr iyo siddeetanka ahaa ee iyagu intay cudurdaarada sheegtee rasuulku ka aqbalay ee uu horay noogu soo sheegay ilaahay waxa uu ka yidhi sayaxlifuuna billaahi lakum ilaahay bay idinku dhaaran doonaan idanqalabtum ilayhim markaa xaggooda u noqotaan litucriduu canhum si aa uga jeedsataan fa acriduu canhum ka jeedsada innahum iyagu rijsun waa qurun baa ilaahay yidhi jala wacala wama'waahum hoygooduna jahannamu weeye jazaan bimaa kaanuu yaksibuun waxii xumaa ee shaqaysteen iyadoo lagu abaalmarina yaxlifuuna lakum way idiin dhaaranayaan litardaw canhum si aa uga raalli noqotaan fain tardaw canhum haddaad ka raalli noqotaan idinku faina allaha ilaahay laa yardaa ka raalli noqon maayo cani lqowmi alfaasiqiina duulka faasiqiinta ee daacada ilaahay ka baxa soo ma aragti sidaasaa ilaahay uu ka yidhi kuwii beenta sheegay ee markaa haddii allaba kuu roon yahay cudurdaarta qaala kacbun kacb wuxuu yihi kunaa khulifnaa ayuha halaathatu markaa wacala halaathati aladiina khulifuu buu doonayaa inuu inoo fasiro oo khulifuu la reebo inay tahay garte garanaye maxaa markaa laga reeba qaala kacbun kunaa waxaanu ahayn khulifnaa kuwa la reebay baanu ahayn oo la dibdhigay ayuha halaathatu saddexda yadaan khaas yeelayaaye can amri ulaa'ika kuwaa arrinkoodaana laga dibdhigay aladiina kuwaasoo qabila minhum uu ka aqbalay iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam xiina xalafuu lahu markay u dhaarteen oo fabaayacahum uu la baycooday wastakfara lahum dembi dhaafna ilaahay uu u weydiiyey oo wa arjaa uu dibdhigay arjaa waa bimacnaa akhara rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuu dibdhigay amranaa arrinka iyaga annaga wuu dibdhigay xataa qada allahu tacaala fiihi bidalika ilaah ilaahay arrinkaa uu ku xukumay oo uu naga toobad aqbalay waay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacala halaathati aladiina khulifuu saddexdii la dibdhigayna ilaahay waa ka toobad aqbalay walaysa ma aha aladii midka dakara ilaahay uu sheegay oo mimaa khulifnaa waxa markaana laga dibdhigay ahaaday takhallufanaa cani lgazwi hadhistii markaa aanu ka hadhnay aanu ka dib dhacnay gaswiga iyo duulaanka ma aha ha ilaahayna jala wacalaa waa kariimo macni arrintii ay sameeyeen ee uu ka toobad aqbalay ee macnii uu ku dhaafay macni ilaahay jala wacalaa xasuusin maayo oo kusoo qaadi maayo wa inamaa huwa waxa weeye waxana laga reebay ee ilaahay qur-aanka ku sheegay in markaana laga dibdhigay takhliifuhu iyaana waa dibdhigistuuna dibdhigay iyo wa irjaa'uhu amranaa dibdhigistii arrinka iyaga uu ka dibdhigay can man xalafa lahu ciddii rasuulka u dhaaratay ee wactadara ilayhi u cudur daaratay ee faqabila minhu cudurdaarashadaa uu ka aqbalay soo ma aragtid marka macnihii waxa weeye waxaana laga dibdhigay duulaankii maaha ee aayaddu sheegayse waa dadkaa cudurdaartay ee cudurdaarkii dabadeetana uu ka aqbalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee dibdhigistiina laga dibdhigay weeye saddexdayadan si gaara arrinka iyaga dibna looga loogu dhigay na laga hijrooday ilaa ilaahay naga toobad aqbalay oo toobadda iyadii uu soo dejiyey soo ma aragti sidaa weeyaan buu markaa waa tahay marka macnaha aayaddu waxa weeye wacala halaathati aladiina khulifuu saddexdii ee toobadooda la dibdhigayna waan ka toobad aqbalay macnuhu weeye saasaa ilaahay tilmaamaya jala wacala muttafaqu calayh wa fii riwaayati riwaayaad kale waxaa ku timi ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kharaja wuu baxay fii gaswati tabuuka duulaankii tabuuk yowma alkhamiisi maalin khamiisa ayuu baxay maalin khamiisa ayuu baxay wa kaana waxaanu ahaa yuxibu mid jecel an yakhruja inuu baxo yowma alkhamiisi maalinka khamiis ilaa qofku markuu safraayo haddii ikhtiyaar uu leeyahay waxa fiican inuu waxa weeye khamiista ku beega safarkiisa ayaa fiican rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam saasuu jeclaa haddii kaleo aanad markaa dee jaanis uhayn ama aanad ikhtiyaar lahaynna waktigii kale aad iska baxdaaba waa kuu jaa-is wey waa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa kusoo aroortay wa kaana wuxuu ahaa laa yaqdamu mid aan ka iman min safarin safar ilaa nahaaran maalin mooyaane fi duxaa barqadi ha maalinnimo barqada ayuu ka iman jiray safarka oo wuu necbaan jiray ama markaa wuu karaahsan jiray in habeennimo qofku isagoo safar ka maqan uu habeennimo yimaado reerkiisii iyo meeshiioo uu kusoo gudo arrinkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa karaahsan jiray marka maalin buu iman jiray ma garata haddiiba ay kugu qabsatay inaad habeen timaadana oo aad waxa weeyaan habeen tusaalahaan safarkii ka soo noqotona waxaa loo baahan ya in dumarkii aada u sheegto aada ogeysiiso o tiraa caawa waa soo gelaynaa ama waanu imanaynaa oo aada markaa sidaa u ogeysiiso caawa waan imanayaa ayaa loo baahan yahay waa inaad kasoo duldhicin saad u maqan tahay waa inaad habeen gudoodi kasoo duldhicin فإdا qadima marka uu yimaado badaأa bالmasjidi faصalىa فiihi rakcatayni ثuma jalasa fiihi intaana waynu soo maray waa tahay xadiidkan ikhwaani fawaa'idkiisu aad bay u badan yihiin kuwo ka mida waynagi soo barbaraarujinay in badan nin way hadho inta aynaan baraarujin baa badan waay waxaa uga noqon kartaa laakiin sharax shuruuxda kitaabkan la saaray sida sharaxa ardayda qaar ay haystaane bahjatu naadiriinka ee saliim ibnu ciid alhilaali xafidahu llah uu qoray fawaa'id badan buu sheegayaa waxaa kaloo uu tilmaamayaa jus ama risaalad uu u gaar yeelay fawaa'idka xadiidkan wuxuu le ilaa laba boqol oo faa'iido way markaa dhaaftayba fawaa'idka aan ka soo saaray waayahay juskaana waa la helaa oo maktabadda abu hurayre wuu ooli jiray mar baan waxa weeye ku arkay markaa qofku haddii uu helo uu taalaacdo yani waxa weeye aad buu u faa'iido badan yahay kadalika shuruuxda kalena qaar baa fawaa'idkiisa aada u soo raraya sida nushatulmutaqiinka oo kale iyo waxaa kaloo qabla dalika aad ka heli kartaa fawaa'idka xadiidkan sharaxa saxiixa bukhaariga ee fatxulbaariga la idhaah lilxaafid ibnu xajar fawaa'id badan buu markaa ka soo saarayaa kadalika sharaxa saxiixa muslimka fawaa'id aada u badan buu ka soo saarayaa kolkaa meelahaas in loo noqdo oo fawaa'idda xadiidkan aada loo dhugto ayaa walaalayaal muhiima waayo wuxuu runtii xambaarsan yahay xikam iyo fawaa'id aada u waaweyn buu xambaarsan yahay baabkan towbadana ee hadda uu sheekhu ku soo arooriyeyna fawaa'id fara badan hal faa'iidoo keliyo toobadda ku saabsan sheegi maayo fawaa'id badan oo toobadda ku saabsan buu sheegayay oo ay ka mid tahay asidqu fi towba toobadda in run lagu sheego oo ay ka mid tahay qofku inuu dembigii uu sameeyey qaladkiisii ictiraafo ilaahayna jala wacalaa uu weydiisto inuu waxa weeyaan markaa ka dhaafo isla markaa uu ka ooyo dembigii iyo qaladkii uu galay sidoo kale uu markaa ka murugoodo oo uu ka tiraanyooyo shuruudday ka mid ahayd soo maha yacni inuu qofku ka tiraanyoodo samayntii dembigaa uu sameeyey waay waxaa kaloo fawaa'idda ka mid ah alsadaqatu cinda towba bimaa qadira calayhi min maal qofku marka uu toobad keenayo wixii maalahee uu awoodo inuu sadaqadaysto soo ma aragtid oo markaa uu saxaabigaasi lahaa waxbaan sadaqadaysan doona rasuulka ilaahay oo rasuulku kuma qabsan oo ma odhan waktiyo kale dee wax sadaqadayso halkan ee ha ku beegin ma odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo ma aragtid waaya marka calaa kulli xaal fawaa'id badan oo caynkaasa ayaa ku sugan meelahaasaana insha allahu ka eegi doontaan ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inaga toobad aqbalo khayrkiiyo wanaaggana inuu waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dunuubta badan ee har iyo habeenaynu gelayna inuu inaga dhaafo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين